assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadida hadalsan iyo magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhaceen ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal jawaab waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaa noogu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyad iyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan oo habeennimadiisina taarikhdan waxay ku baagan tahay kow iyo labaatanka nofembar laba kun labayo labaatan qodobada ugu waaweyn caa barnaamijka wareeg aan kusoo qaadan doonaan waxaa qeyb ka ah madaxweynaha soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud ayaa goordhow wareegta kasoo baxday xafiiskiisa wuxuu ku boreeyey xeer horey u ansixeen dowladii hore ee madaxweyne waxaa cabdulaahi farmaajo ah guddigii doorashooyinka xalimirey hogaaminaysay haddaba wareegtada xalimirey lagu kala diray aan soo gubi doonaa saaxiibyaal waxaa u cogsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobada kale waxaa qeyb ka ah munaasabad lagu xuseeyey ee maalinta macalinka soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan oo madaxda dowladda ka tirsan ay ka qaybgalay madaxweynaha ugu horeeya wasiirka waxbarashada ee soomaaliya khudbado ay jeedeen oo nuxurka aan kasoo qaadan doono ayaa barnaamijkiina wareegka ku maqli doontaan waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxa ay sheegeen in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo gobollo qorsheysan ay fuliyeen ciidamada ammaanka iyo kuwa daraawiishta galmudug iskaashanayana laga fuliya gobolka shabeellaha hoose lagu diray deegaan ka tirsan wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idin soo gudbi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal kulanka joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka oo shir gudoomiyaha golaha gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxyaabaa loogu hadlayaa soo kale idin soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qaybka barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhiirigelin ugu tegay ciidamada deegaanka ee geefo oo markaasi la wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa kaloo maqli doontaan kulan lagu soo dhaweynaya dhamaystirka guddoonka maamulka gobolka banaadir waxaa loo qabtay magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka ayaa ka qayb galay oo ka hadlay waana idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona oo caawa aad maqli doontaan madax ka tirsan dowladda federaalka iyo puntland madaxdooda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ka qayb galay aas maanta loo sameeyay allah u naxariistay giraad saleebaan giraad maxamed oo markaasi dhowaan geeriyooday qodobadaas ayaa barnaamijka wareega caawa ku faahfaahin doonaa wixii kaloo soo kordha kusoo dhawaada mar kale
Waxaa la isu dagayaa, la isu daba marteeyaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal uu agi nacab yahay, dollar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yaal. Alla ma cid bay ka dadan tahay
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan aan hawdan keliya barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeyba ugu horeeya ayaan gudagelinaa madaxweynaha waa sida lagu cadeeyey digreeto kasoo baxday madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa burburiyey xeer uu horey u sixay madaxweynihii ka horeeyey ha cabdulaahi farmaajo kuwaas oo la tilmaamay in dastuurka dalka aysan waafaqseen xeerkan oo saddex ah ayuu farmaajo siixay sanadkii laba kun iyo labaatankii iyadoona la baalmarsiiyey ansixinta golaha aqalka sare ee dalka waxaana meelmariyey golaha shacabka baarlamaanka oo keliya ansixinta sharciga wax kabeddelida sharciga lagu dhisayey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ansixinta waxkabedelida sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka iyo ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliya ayuu buriyey xasan sheekh maxamuud sidoo kale xukuumadda ayaa dikreetadan lagu faray inay soo dhisto xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka haddaba wareegtada ahaa ay u qorneyd madaxweynaha ayaa soo saaray wareegto ku saabsan waree- waafajinta xeer waa sharci sharciga ee, xeerar madaxweyne oo lasoo saaray sanadkii laba kun labaatankii kuwaasoo aqalka sare baarlamaanka federaalka ay tilmaameen inay khilaafsan yihiin habraaca dastuurka kumeel gaarka uu tilmaamayo markuu arkay qodobka afaraad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeel gaarka jamhuuriyadda federaalka markuu arkay qodobada kale ah toddobaatan iyo koowaad b sideetan iyo labaad labo boqol toban iyo kow i boqol toban iyo kow g iyo sidoo kaleeto boqol laba iyo toban ee dastuurka gumeelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka sagaalaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka farqigiisa koowaad oo muddadii waa muddada xilhaynta guddiga uu kusoo koobmay lix sannadood oo aan la cusbooneysiin karinayn iyo qodobka tobanaad ee sharciga lagu dhisayey guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha ee federaalka madaxweynaha oo tixraacaya bale qodobka sideetan iyo toddobaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ku waajibinaya ilaalinta iyo horumarinta mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka dalka ayaa buriyey xeerarka madaxweyne ee sidaa dastuurka khilaafsan usoo baxay ee kale ah kow xeer madaxweyne lr afartan oo ku taariikhasan kow iyo soddonka bisha laba tobnaad laba kun labaatan kuna saabsan ansixinta sharciga wax kabeddelidda qodobka sagaalaad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka labo xeer madaxweyne lr afartan iyo labo oo ku taariikhasan kow iyo soddonkii bishii labaatanaad laba kun labaatan kuna saabsan ansixinta sharciga wax kabeddelidda qodobka tobanaad ee sharciga lagu dhisayey guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka qodobka saddexaad xeer madaxweyne lr afartan iyo kow oo ku taariikhasan kow iyo soddonka bisha labaatanaad laba kun labaatan kuna saabsan ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsi dadweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faray xukuumadda federaalka inay soo dhisto xukuumad waa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka si waafaqsan qodobka boqol labaatan laad waa boqol toban labaad ee dastuurka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee gumeelgaarka ee shuruucda lagu dhisay haddaba arrintan ayaa imaaneysa xilli markaasi muddo badan oo markaas sanadooy badan guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha doorashooyinka qarankan xaliim yari ay hogaaminaysa sidaas uu hadda hawada ugu baxay islamarkaana la rajeynayo xukuumadda inay soo dhisto guddi cusub oo qaran oo madaxa bannaan oo ka shaqeynaya arrimaha doorashooyinka haddaba arrimahan oo idil waxa ay imaanayaan xilli arrimaha doorashooyinka muddooyinka ugu dambeeyay shirka golaha watashiqan looga hadlayay muddo kororsi ay sameysanayaan dhinacyadu inkastoo aan lagu caddayn war-saxaafiyada dhibaan soo baxay qaybihii hore ee barnaamijka wareega aad degeysanaysaan bal markaan haddii aan eegno munaasabad lagu xuseeyay maalinta xuska maalinta macalinka soomaaliyeed oo lagu weynanayo kow iyo labaatanka nofembar ayaa maanta loo qabtay magaalada muqdisho iyo meelo badan oo kamid ah wadanka oo guud ahaanba macaalimiinta soomaaliyeed loogu hambeliyay maadaama ay tahay maanta maalintoodii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad markaasi lagu xuseeyey maalintan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada marka hore waxaan dhegeysanaa codka wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya farax sheekh cabdiqaadir oo munaasabadda eh, ka hadlayay isagoo ka sheekeeyey taariikhda macalinka iyo sida ay markaasi wadudhexaad ugu yihiin barbaarinta ubadka soomaaliyeed
waxaan la wadaagayaa marka hore macallimiinta soomaaliyeed hambalyada aan u dirayo iyaga iyo qoysaskooda iyo caruurtooda iyo ardaydooda iyo saaxiibadood maalintan qiimaha badan ee aan ku xusuusanayno macnaha uu macallinku leeyahay iyo qadarinta uu inaga mudan yahay markii ilaahay qofka bini aadanka uu abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata qaliilan maa tashkuruun ilaahay wuxuu idinka soo bixiyey caloosha hooyadiin idinka oo aanan waxba aqoonin marka laga bilaabo hooyadiina dhashay waalidkiina dhalay gurigiina dhalay macallimiinteennii iyo bii-ada aan ku noolayn intaba waxbayna barayeen ummaduhuna waxay u kala hormaraan sida ay wax u kala bartaan wax kale ay u kala hormaraan malaha dadkuna waxay u kala hormaraan sida ay wax u kala bartaan haddaad aragteen ummad horumarsan ama qof horumarsan markii uu dhalanayay waxba kaama duwanayn laakiin waxbaa la baray mudane madaxweyne aada iyo aad baad uga warhaysaa xaaladda waxbarashada ee dalkeena markii aan wasaaradda tegey culeysyada aan fiiriyey inta ay la egyihiin waxaanba ku sigtay inaan isaga cararo laakiin go-aan waxaan ku gaaray anigoo kaashanayo xukuumaddeenna bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada soomaaliyeed in la wajaho mushkiladda dhabta ah ee ina haysato sababtoo ah jid aan waxbarasho ahayn oo aan dhibaatada uga bixi karno haba yaraatee inaysan jirin ayaanu xaqiiqsanay waxaa aada u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar boqolkiiba soddon waxaa aada u yar inta macallin ee tababaran oo ka yar iyaguna boqolkiiba soddon waxaa aada u yar fursadaha dadkeennu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan anoo ka tarjumaya barnaamijka xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa aan hadaf ka dhiganay marka koowaad in culays kasta oo saaran waalidka soomaaliyeed oo ka saaran waxbarashada intii laga qaadi karo in laga qaado ama ha noqoto shahaadooyinka ama ha noqoto imtixaanaadka ama ha noqoto wixii kaleeto ee dukumenti ee dowladda soomaaliyeed ama service ah ay qabanayso meel kasta oo uu ardayga soomaaliyeed uu joogo gobollada dalka sidoo kaleeto waxaa inoo caddaatay jidka keliya ee xaaladda waxbarashada wax looga bedeli kara inay tahay in la tayeeyo macallinka in la doono in qiimo loo yeelo muddo yar ayaan joognaa laakiin jidkii waxaa lagu qaban lahaa ayaa ayaa inoo cad jidkaasoo ah in macallinka tababarkiisa xoog la saaro kadibna macallinka la shaqaaleeyo kadibna la horumariyo meeshaas waayo meesha ay diiraddu inoo saaran tahay waxaan runtii aada iyo aad aan ugu mahadcelinayaa bahda waxbarashada ka guud ahaanteed isxilqaanka weyn ee ay soo sameeyeen muddadii lasoo dhaafay sidoo kaleeto waxa aan kulamo badan la qaatay madaxda wasiirada dowlad goboleedyada oo intii u suura gashay maanta ay halkaa nala joogaan saacaddan aan joogno magaalada gaalkacyo waxaa ka socota xaflad weyn oo ah xusidda maalinka macallinka oo u jooga wasiirkeena waxbarashada ee dowladda puntland iyo bahda waxbarashadana ay ka qayb galayaan maanta ma doonayo aniga inaan war badan idhaahdo aniga iyo bahda waxbarashada wax badan ayaan wax isu sheegnay oo aanu ka wada hadalnay howlihii ugu dambeeyey ee bahda waxbarashadu ay qabatayna waxay ahayd markii weerarkii bahalnimada ahaa lagu soo qaaday wasaaradda waxbarashada iyo shacabka soomaaliyeed ee argagixisadu ku soo qaadeen inay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee u gurmaday ee gurmad u fidiyey haatanna waxa ay ku howlan yihiin in agoontii dadka ay ka dhinteen waxbarasho la siiyo sidii aada adiga talada ku bixisay oo aada inagu amartay bahda waxbarashadu waxa ay ballan qaadeen heer jaamacadeed iyo heer dugsiyaba in dadkaa ay waxgaareen dadkoodii waxbarasho bilaash ee la siiyo
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlayay munaasabadda xuska maalinta macalinka soomaaliyeed oo lagu qabtay tiyaatarka qaranka oo mas-uuliyiinta kasoo qaybgasho kamid ahaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayuu madaxweynaha jeediyey uu ka hadlayay xaaladda guud ee dalka iyo maalintan qiimaha ay leedahay iyo dagaalada dalka ka socda ee ka dhanka ah ururka al-shabaab
gacmeedka qaatay ee saakaasna sidoo kale suuqa aaday gaargacankaas inuu soo riixana ilmaha biilkooda ka soo saarana waaye midka kuwaas waa kuwa iskuulka dowladda loo fuday inay ilmahooda geeyaan waxaana waaye aragnimadoodna bare kuwaas ayaa ugu tacliim badan oo ugu fahmad badan oo ugu maxaanku dhahdaa wanaagsan marka iskuulka la aado soomaaliya waxay ka mid taha ma tahayba dalka keliya adduunyada ee hooyo iyo aabba aanan waxba baranin oon iskuul tegin oon jaamacad tegin oon magacooda qori karin dhala wiilal b wiilal iyo gabdho b h d noqdo aniga haddaan iska soo qaado toban sana anuu jira aabbay dhintay hooyaday isu guursay hooyaday wiilka iskuulna ma tegin dugsi quraanna ma tegin waxna ma qoran waxna ma aqrin allah u naxariisto waxna ma qorin jirin haddana qoyskeena dhammaantiis hal qof oo saaqitay oo waxbarasho la-aan aan qabno aniga iyo walaalahayba dhammaan dad waxbartay aan nahay hooyadeedna intaas badan gaba taagnan annagoo bidka ka soo saarno laba sacaad oo reer kuliga caanaha laga maado oo suuqa musna la geeyo nusna annaga maxaan ku ihahdaa sababta naloogu naloogu dara annagoo ku nool ayaa haddana wax baranay fursadaasoo kale ayaan rabaa marka waalidiinta soomaaliyeed ama ilmaha soomaaliyeed ee aqoonta ah ama muxuu kara waalidka danyarta ah uu dalay fursadaas inay helaan oo sida aniga maanta waqti dheer ay u qaadato aan b h d u ahay beri inay b h d noqdaan waanu ku shaqaynaynaa biamina macallimiin badan ayaa register garaydoonaan xildonaa waxaa kale oo intaa dheer haddaatay wiilka halkan xiriiryahankaa ku sheegay isgoyska maanabooni hadda kahor in badan uu ku celceliy maalinaan soo marno waxaan rabnaa inaan waddada gadaal u fiirino markii soomaaliya horta ay ugu arday badneed afar boqol iyo toddobaatan kun afar boqol iyo siddeetan kun qiyaasti meelahaas marka afar boqol iyo arday ayaa ardada soomaalidu ay ahayd oo afar boqol kun oo arday ayay ardada soomaalida ahayd maanta oo dhibaatadan jirto waataan leeyahay hal milyan ayaa muxuu ahay ay ku dhowdahay ardada soomaaliyeed ee iskuul aada wacyigaa isbedelay waayihiyaa isbedelay dadkiyaa isbedelay duruufyaa isbedelay haddii weliba muxuu ahay xaaladuhu si intaan ka wana ay jiri lahayn ka wanaagsana lahaayeen shanta milyan oo sheegayaba iskuulay wada aadi lahayn ilaahay idinkiisa laakiin in xaaladaas la soo celiyo fursadahaas la soo celiyo waa rabnaa sida aan sheegayna waa sidaasa ardayda kuwa ugu tacliinta fiican waa kuwa qoysaskaas danyarta ka yimaado oo inay ka baxaan duruufaha ay ku nool yihiin laba hiigsanaya maxaanku ihahdaa qeyrkood laakiin ninkan guriga iska dhaqan ka yimid waxaa laga yaabaa waxbarashadu uu ka baxo wuxuu heli lahaa inuu hadda haysto oo guriga ku haystaa laga yaaba motivation yacni aanu lahayn muxuu ah wax oo dhiirigeliyo oo hor u simo macalinka markaa ummad haddii la duminayo oo inay dunta la rabana meesha laga dumiyo macalinkaa ugu horeeya meesha ugu horeyso laga dumiyo macalinkaa ugu horeyso meesha labaadee laga dumiyo hooyada guriga waa hooyada guriga waa haddii hooyadii oo hooyanimadii ka faanaysa la oo macalinkii oo macalinimada ka cararaya ama ka faanaya ama ka dhumanaya la arko mujtamacaas waa dumay mujtamaca dumay waa mujtamacaas waana soo marin duruufahaasoo dhan maanta ilaahay idinkiis waa ka soo kabanay waa ka nimidin macalimiintii maanta in lagu faana duman maalinta weyto waxaan tegay waddanka eritrea wiilasheedii ayaan u tegay wiilasheedii waxaan ku soo arkay askar ayaana loo xuray markii la xurayay askari inuu loo xuray qof walba oo ka mida dhalinyaradaas niman dhaqaatiir oo jaamacada ka baxay oo shahaadadoodii keenay oo ku jira wiilal injineero ah oo jaamacadda ay ka baxeen shahaadadoodii wata oo ku jira meesha inuu soo galay askarinim u soo galay dhakhtarkaasi askarinimada lacaguu ka jirin miyaa la dhihi kara ama injineerkaasi lacaguu ka dooda meeshaasoo lacag badan inuu helo daraaddeed oo askarigu noqda miyaa la dhihi karaa so dadku waad aragtaa waxa dadka dhaqaajiya oo horag u wadaahi ma aha materialka ama wax maadiga sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeedu xoogga iyo focuska iyo diiradda aan saaraynahay waxa maadiga inay nagu yaraataan u baahannahay dadkeena inay ku yaraataan sida aan ummad ku noqon karno waa sidaas sida qofku ou sakrif- nafti huranimo oo ku samayn karan waa sidaas oo wax kugu cuni karo laakiin qofka hadduu shilinba shilin kam dawarta min jeeb haddii shilinba shilin ou shilinkuu arkaba inta u qabyo oo qasimada ku ridu yiraahdo meeshaada ha ka soo bixin macno badan ma yeelanayno sidaas daraaddeed xoogga iyo caqliga dhakhaatiirtu waa ka fiican yihiin macalimiinta iyo fildiga caafimaadka inkastoo fildiga caafimaadka macalimiin badan ayaguna dad badan oo kiliinika hadday iska furtaan dhakhtar badaan lacaga ku filan heli lahaa intay iska soo dhaafeen ee arday soo istaageen ay macalimiin yihiin oo aan dadkaas aan tilmaamayo kategorigaas aan tilmaamayo ay ka mid yihiin haddana sibay ay macalinka oo nolol fiican yihiinoo kiliinika hadduu iska furto xataa waxaa laga yaabaa inuu nool iska fiican helo macalinka inti aan kari karno dowladda federaalka ee soomaaliya aniga madaxweynaha ka ah wax kasta oo aan heli karno ama aan soo haaban karno macalinka soomaaliyeed ayaan la barbar istaagayna hadday tahay dhaqaale hadday tahay waxbarid haddii aanan mushaarkooda kordhin karin inaan si kala u maarayno oo culaysyada qoyska si looga yareeyo oo macalinka haddii maaha maanta iyo beri laakiin guri macalinka in loo helo guri uu tago uu helo oo laakiin waxaasoo dhan hal wadaxa isku soo fursanaya waalidiinta ardayda iskuulaadka u tirsantay inay macalinka u muujiyaan ixtiraam meeshaas waa meesha ka bilaabanay oo ardaygii aabbaha ama hooyada ku hel iyo macalinka inta ardaygu ku yimaado inuu yidhaahdo macalinka maanta saan i helo waa iga gardarayay darajadaa yartaa iga soo isiiyayo saani saani saani ehe macalinku ma garda laado waxa uu wuxuu u jecel yahay waa ardadiisi waa ugu guulaysatay in la yidhaahdo waa waxa uu wuxuu u jecel yahay laakiin marka ardaydiisi oo qaar qaar badanoo kamid inay dhacayaan wax uu ku farxaayo ma aha oo macalinka oo muxuu ahay raaligelina macalinka naftiisa insha allah ilaahay idinkiis waxbaan ka bedelaynaa annagoo weliba aaminsan wixii uu mudnaay iyo meeshii uu mudnaay inaanan gaarsiin karin laakiin meesha maanta uu joogo haddana inaan ka dhaqaajino waa ku dadaalaynaa haddii aaminaa muhiimadda uu macalinku leeyahay aniga dugsi qur-aanka markaan dhiganayna meel yaroo iska baadiye aan joognay macalinka beerta waa loo farin jiray beertii macalinka la dhahaa waa laisugu tagaa waa loo faraa ardayda ilmaha yaryarka maaha waalidiinta u faraa inta isu yimaadeen aadaan yaa lee beertii macalinka waa hala soo fara macalinka baadiye markuu joogo reerkiisa waa loo dhaamiya dhaanka waa loogu daraa biyaa gurna loo soo dhigaa macalinka xoola hadduu leeya xoolihiisa waa la shubaa waa la ilaaliyaa waa la warxeeyaa si uu ugu madax bannaanaado inuu ilmahaasi qur-aanka baro cunuggu markuu qur-aanka dhammeeyana macalinka waa loo xoologooyaa qaalina la siiya ixtiraamkaasaa macalinka dugsiga ee miyiga joogaay uu leeyahay welina waa leeyahay kama kama sugin laakiin macallinkii qur-aanka ee magaalada joogay maxaa haysta waxaas waxaas ma haysto xooga yaroo lacaga waa la siiyaa laga yaabaa laakiin dee marna lacag ku filan lama siiyo ixtiraamkaas iyo weyneyntaas macalinka beertiisa in la soo falaayo waa laga yaabaa macalinka inuu beerta fala kale laakiin in loo soo falaayo waa ixtiraam ixtiraamay muujinay oo badanka loo loo loo jaro loo alkuudiyo loo sumco loo bakaaro loo wax walba diyaar looga dhigo macalinkaasi maalintiina waalidiinta ilmaha dugsi qur-aanka u soo diri karta ayuu qur-aanka baraa kuwa ilmaha ka maarmi waaye ee maalintii ay xoolaha u dirsadaan oo xoolaha dhaqaan ilaaliyaan cawadiyaa dab inta la shidaa cawadiyo qur-aanka baraa marka asaguna meelna kuma hakado mana reebto muxuu ahay magaciis awood uu leeyahay sidaas laakiin waa laga keensaday waa loo muujiyey gacma isdhaafaa gacan ku jira waatii hore loo muujiyey markii laga keensado isaguna intuu kari karo macalinku waa bixinaya ti tiisa bas ma wado tii dadkana way wadaa marka walaalahay waxaan ahaa macalinka aan ixtiraam ugu muujino waa ogahay macalimiin badanaa naga dhimatay ayagoo iskuulku sii socda ayagoo iskuul ka soo socda ayagoo iskuulku jooga la diiday na- naftaas naf ka qiimo badan ma jirto isgoyska maarbooni sheekada ahayd oo maalin maalmaha ka mid ahaan meesha soo istaago waaye arday iskuulku socdaan waaye waa ii muuqan waaye dadka waa kala caradayaan subaxda hore waa waa la kala ordayaa hal arday oo buug wato iska dhaaf uniform xataa ee buug wato oo iskuul u socda yaan meesha ka waaya baabuurka raacida oo ka haray meesha cabaar hal saac jarjaran taagna hal arday oo iskuul u socdaas waxaan fahmay systemkii waxbarashada inuu si uu u dhan yahay oo uu- uu kolaabsi garoob dhammaaday dowladdii dhacday systemka inuu la dhacay uuna ka hadlo waa maxay masidaro mujtamaceenna waalidiinteenna ayaa dug- iskuulka yeelan waaye iskuulku wax ay ayagu leeyihiin ayay u arki waayeen laakiin dugsi qur-aanka waxay ayagu leeyihiin ay u arkeen dugsi qur-aanku ma dumin ma baabin looxda lagama bilinqaysa dhistiisa lama qaadanin dugsi qur-aanku waa intagta wax waa jira laakiin iskuulku waa baabada marka waxaan rabnaa horta iskuulka inaan lahaano annagaa iskale waalidow ilmaheenna wax ku barana mustaqbalku imaana maalintaas fikirkii oo dadaalkii iskuul iyo waxbarasho ka shaqey ka shaqey yaan kusoo aan aada iyo aad joogi baan u geliyey aniga iyo nin saaxiibkay ahay ayaa iskuul isla aasaasay iskuulkaasi sad laba maraabta inta naloo yimiday yaa iyadoo xaq badan nalagu eegayaa nalaga soo dejiyey nalaga soo raacday iskuul waa ku arkaysanay kama bixin meeshayna ku arkaysanay mar saddexaadaan lagu soo noqday annagoo fadhina meeshii iskuulkii maamulka xafiiskii maamulka fadhina qoryana laga soo galaasa madaxa qorana laga saa saara labadeeda saaxiibkaayo maalintiisa u tagay yar buu galay ilaa hadda yar buu jiraa horta laakiin aniga waa joogay waa ku adkaystay iskuulkiina ma xirnin ilmihii maanta ka soo baxayn ayagoo injineeraha iyo ayagoo dhaqaatiira iyo ayagoo nooc walbala iskuulkaas basica elementariga ah primariga ah yaa maanta dalka joogaan u- u dhaba adeegyaday ku baahan tahay marka hadda meeshaas ma joogno maanta macallin inta iskuulka looga tago qoray madaxa laga saaraya hadda maanta ma joogno waa laga yaabaa qarax nimankaas cadowga ay keenaan bal eega nimanka cadowga ah ee wasaaradda tacliinta meeshii arday dhallinyaro ah oo khaalid wiilkeyga khaalid halka nagala hadlayo oo kala ah ay saf ugu jiraan inay shahaadooyinka ka qaataan si ay jaamacadda u aadaan u joogaan taarget hadaf ka dhigta ee qarxiyay ee haddana ku faanay weliba ku faanaya la soo istaagay idaacadaha macallimiinta sharafta leh wasaaradda macalimiin wasaaradda tacliinta ka tirsan oo wasiirkan faarax cabdulqaadir oo la garanayo oo wasiir ka yahay ayaa dadka gaalaysiiyo oo saliibiyiin ah oo maxaan ku dadka waxaa u sheegay inta soo istaa waxaan u layna dadkaas waa sidaas qaraxii dadka ma dilina askara xabad ku laysa yacni aawa caqligeenna aawa ma maxay noo qaateen nimanku inaanan dad sufaa waxba aanan garanayn waxba aanan fahmayno inaan nahay waa cadow maalintaas markaan warkaas dhegaystay aadaan u farxay inaan ku aqiirado waa cadow inaan dhaho inay sax aheedaan dareen shabaab waa cadow cadow keliya dhammaan soomaaliya ay leedahay waayo inaan dhaho inaan sax ku ahay aan aad iyo aad ugu siqaano duruuftaasaa wasaaraddina shaqadeeda waa wadaa xafiiska imtixaanaadka shahaadooyinka waa bixinayaa ardadii iskuulaadka waa aadayaan kuwo kale kasoo kharijaya imtixaanka sidaas u socdaa waa kuwa muxuu ahaay wiilkeyga khaalida ah meesha la keena afartan kun oo arday ninka ugu hormaray nin sahla maaha sharaf iyo qiim mustaqbal weyn macallin weyn, khaalid kii ku dhegay kii ku sixigay kii ku sixigay gabadhii ku xigtay gabadhii na sidoo kale ayagana waa fiican yihin intii imtixaanka ku guulaysatana waa fiican yihin intii ku dhacdayna ma khasaarin waa inay cashara barteen sababtay u dhaceen inta fahmaan inay mar dambe aysan dhicin inay ka shaqeeyaan waa ayadana ma aha khasaaro oo muxuu ahay waana sababta imtixaanka loo keenay xigmada imtixaanka loo keenay intaas ayay ahayd waxaan rabaa sida aayaadka qur-aanka iyo axaadiista iyo xikmadaha dadkii xaakimiin oo kulli lagu jeediyey waxbarashadu waa mujtamac maanta soo ma joogna laba kun iyo labaatan iyo labaatan mar walba dadka waa dhahaa soddon iyo sideed sano kadib laba kun iyo lixdan oo soomaaliya boqol sano ay xor tahay la leeyahay la dhihi doono ilaahay idankiisa soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa maalintaasi la gaaro maanta waxaa laga wacnay inaan nooleen faar cabdiqaadir nooleen dad badan oo meeshaan fadhiin oo akhyaar oo odayaal aanay nooleen hadday noolyihiinna tala badan aanay ku jirin laakiin maanta mas-uuliyadda nasaare waxay tahay laba kun iyo lixdan boqol sanay soomaaliya jirtaa marka la dhahayo soomaaliya sari way kaani waayo waa qof walba su-aashiisa laga weydiye qalbigiisa inay ku jirto kusoo boodayso soomaaliya qorxoon soomaaliya saan dhaqaale ahaan inta amni ahaan karaamo ahaan waa inay kusoo dhacayso soomaaliyadaas qorxoon oo qalbiga kugu jirto sida keliya ee lagu heli kara iyo waddada keliya lagu gaari karo waddadan waayo macalinka iyo ardayga iyo iskuulka waayo haddaanan haddaanan macalinka iyo ardayga iyo iskuulka aanan hagaajin oo aanan qurxin laba kun iyo lixdan soomaaliya qurxan ma arkin hadba soomaaliya aan arki doono qarnigaas ee ilmahan awooyaasha u nahay iyo kuwa aan abuurnaanta u nahay ay joogaan sida soomaaliya aan uga shaqayno waayo sida soomaaliya aan joogi u gelino waayo tacliinta sidaan uga dhisno waayo cudurka yarka ah maskaxdiisa xarafka lagu qoro loo sheegayo wuxuu la mid yahay naqshad lagu qoray dhagax soomaahan dhagaxa meel yaalla haddaad intaad qaadato aad garaacdo oo aad ku qorto e ama b ama ba aad ku qorto abadiya dhagaxaas baadaas waa ku uulay ka biimaysatir roob kastaa ku do qorax kastaa ku dhacdo waa ku uulay ka tirmayso cunuga yarkaa ee iskuulka joogaaya marka aan maskaxdiisa waxaan u sheegnay intuu yaryahay sidaas ugu qornaanay abidkiis boqol sano kadibis haddii ilaahgaasi xataa waa ku qornaanay wixii loo soo dhigay aadaan u xasuustaa ma iloobo maalintii ugu horreysa iskuul tegay maalintii ugu horreysa iskuul tegay waa xasuusta iyo intii inta badan intii aan iskuulkaas aan dhiganayay iyo ibtidaa'iga bilowga ah waa xasuustaa waxaa laga yaabaa jaamacad intaa dhiganaya in maalmo kale oo fara badan maalintaa jaamacad ugu horeyso jaamacadda fadhiistay ma xasuusto runtii laakiin maalintii iskuul iigu horreysay ee inta la iisoo libiso buugla iisoo diibay uniform aan wato aan galaaska soo galo oon fadhiisto waa xasuustaa ma iloobi laanna waa maxay waa da'yarahay caruurta markaa tarbiyada waa taas waay ma aha physics chemistry biology bas barashadooda maaha maalintaas akhlaaqdiisa edabtiisa ixtiraamka waalidka ixtiraamka iyo jaceylka dalka iyo diinta maalintaas waxaad u sheegto waaye waxaa maskaxdiisa ku daa'imaya ilaa oo noloshiisa inta ka jiro kale waxaa dhaxo oo dambe inuu iska dhakhtar haddaad tahay haddaadan practice gareyn dhakhtarnimada waa iloobay injineer haddaad tahay haddaadan practice gareyn injineernimada waa iloobay laakiin cunugaa yarka ah wixii maalintaa loo sheegay sida uma iloobayo sida maskaxdiisa uma tirmayso ilmaha aan wax yar u sheego aan wax fiican u sheego oo wax qurxoon aan u sheego waxaan waa yaryi weliba inaan u sheegno u baahna wax weyn oo rocket science ah maaha ilmaha inta aan fursadda haysano waa intaas marka uu meeshaas ka soo baxo wiilku soo koro gabadhu soo korto hami yeeshaan adduunyo kala galaan xusuustooda way siinaynay laakiin markaas hore xusuustooda iyo ixtiraamka iyo waxa lagu beeraayo ebidkooda waa ku beernaanaya meeshaas waa meeshaas marka maxaa ka dhalanayo sistamka tacliinta in dib u eegis lagu sameeyo wiij wasiirku waa mahadsan yahay oo shaqo badan hadda ay wasaaraddu ay ka wado qaabka waxbarashadeeda waxbarashadu wax oo joogto ah maaha mar walba duruuftay la jaan qaadaa dhaqaalaha dalkay la jaanqaadaa waxay xaaladaha amni xaaladaha dhaqaale xaaladaha bulsho ee dalka ka jiray la jaan qaadaa soomaaliyada maanta waxbarashada ku habboon inaan keenno waay waxbarashada ku habboon waa maxay waa midda tarbiyada ah waay midda tarbiyada ah oo cunugga maskaxdiisa iyo qalbigiisa waxaa lagu beeraya waayo walaal jacaylka wadan jacaylka diin jacaylka edab waalid ixtiraamka ixtiraamka mujtamac intiisa waxyaabaha cunuga in lagu beero oo shaksi fiican si uu noqdo intaas oo waxaan kaloo dhan waa la baran karaa waxa aan marka la weynaada aan la baran karin markaan yaryarna inay maan soo barno waay adiga akhlaaqdaada waa cunta isaan yeer akhlaaqdaada toosi qofkii maanta igu yimaado waryaa baxaan leeya idin qabti laga yaabeen waxa uu sheegaya inuu run yihi kan iga yar iyo kan iga sii yar kan wixii kan ugu seegalsan waa sida kale laakiin wiilka yarka ah waa iga lumay intii la carcaranayn sawiraan ahaan jiray iskuul ku yaala maleeshiya oo iskuul yar oo elementary ah weliba ibtidaaiga meelaha u hooseysa gareedo gareetoomiya xanaanadaba waa ilma ilma caruur aad u yaryar ay joogaan maalin uu leeyahay iskuulka maalinta waalidkaa lahaa waalidiintaa loo yeeraa ardadaa loo hooyooyinka weliba hooyooyinka yaa loo yeeraa ardadaa loo yeeraa cunug kasta jalamad caab biyo ku jiraan iyo waxaa la soo siiyaa geedkan yaroo beeshinka yarka ah waxaysan waxaa lagmeelanageeya waa loo soo xira waalidka iyo muhiimadiisa iyo axaadiista waxaa loo soo akhriya waalidka inaa ka ducisa ku talaa qor qorta hooyo lugaha u dhaqaanaa yacni waxay waxay ka bilaabataa weligiis waalidkiisa inuu iska weynaysin weligiis waalidkiis inuu hoos u fiiriyo oo mar walba waalidkiisa waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn u ixtiraamay cunugaas inay noqdaan yaa lagu soo lagu soo waxeeya lagu soo qabr lagu soo waxeeya hooyada iyo aabbaha weliba khaasatan hooyada marka muxuu ahay akhyaarta warkooda kubadiya aada iyo aada maasin macalinka soomaaliyeed meel kasta uu joogo waa hambalyaynayaa hawsha adag ay ku jiraan waa bogaadinayaa dallaqihii waxbarashada ee maalintaas maxaan ku irahdaa isgoyska maanbooli aan ka sheekeynayay iyo wixii ka dambeeyey dareenkaas ayagoo si gooni anigoon is arkin xataa si gooni inta u qaaday iskuulaadka bilaabay waxbarashadii bilaabay dallada sameeyo isku yiimiday si ay tacliin midaysan ugu sii dhowaadaan xaggeeda oo kurukurmidayso anu aan ka mid ahay oo meelay soo gaarsa ayaguna runtii waana ammaanaya waana bogaadinaya dalladahaas walaalaha waxaan rabnaa laakiin ardayda aad haysaan inta adinku aad scholarship ahaan aad u siisaan mooyaane inta kale waalid toban doolar bisha iska dhiibi kara waaye ogow boqol jabbaab kuwaad haysaan u toban doolar iska dhiibi karnaa bannaanka joogo sida aad ku saaciidi karta waxay tahay wasaaradda tacliinta inaad saacidid wasaaradda tacliinta inaad u dhagan dowlaatid barnaamijyada wasaaradda tacliinta ay dejiso oo siyaasadda guud ee tacliinta dalka ah inaad dhaqan gelisid tacliin private ah mar walba waa jira iskuulaadka private waa jirayaan laanna iskuulaadka public ahay culayska ka qaadayaan waalidiinta soomaaliyeedna meel kastoo joogaan kuwooda awooda inay iska bixiyaan iskuulaadka private ha geystaan laakiin annaga waxaan balan qaadaynaa kuwa aan awoodin in iskuul loo helo loo bilaabo helitaankeeda maalin la gaarana loo wada helo kulli tayada waxbarashada iskuulka dowladda iyo iskuulka baraabitkana haddaanay ka dowladda fiicnaanin inaanay kala fiicnaaninna waa ka shaqaynayna daadira macalinka iyo fasilitiga jira ayaa mas-uulu ah
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la huboo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camarweyne
qaybihii dhexe ee barnaamijka horeeyga wararka afar labaatanka saacraadi ah dalsan ee magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal kulan lagu soo dhaweynaya dhamaystirka guddoonka maamulka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho iyaduna ay kasoo qaybgaleen odayaasha dhaqanka ah qeybahooda kala duwan ah waxaana kulanka goobjoogka nabadunxaad oo ka mid ah dhaqanka beelaha habiye islamarkaana ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan magacaabistii uu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ku aadineed gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo xogeyaha guud ee gobolka banaadir iyadoona dhowaan xilikii laga qaaday cali cabdi wardheer cayeere cali iyo sidoo kaleeta basma camar jiketi oo markaasi kamid ahaa shakhsiyaadka sida dhow ula shaqeyn jiray maamulkii hore ee farmaajo hase yeeshee muddo lix bilooda ku qaadatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah in xililkan uu magacaabo haddaba kulanka ay soo qabanqaabeen odayaasha dhaqanka oo markaasi ay kusoo dhaweynayeen maamulka la dhamaystiray ee gobolka banaadir ayay ka hadleen oo waxa ay sheegeen muhiimadda ay tahay in lala shaqeeyo madaxweynaha islamarkaana ay si weyn usoo dhaweynayaan nabadoonxaad iyo odayaasha kale ee kulanka hadleen hadaladoodii waxaa ka mid ah
kulankaygu wuxuu ku saabsan yahay dhammaystirka maamulka gobolka banaadir ee la dhammaystiray waxaad moodaa gobolka banaadir guud ahaan markii soomaaliya isbeddelku ka dhacay khaasatan ama gaar ahaan gobolka banaadir markuu isbeddelku ka dhacay xoogaa maaragtaa shacabku waxay sugayeen dhammaystirkan oo muddo dheer la sugayey waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo gartay inuu dad wada shaqayn kara horey usoo wada shaqeeyey haddana maaragta aan aaminsanahay sida odayaashu u sheegaan dhibaatooyinka ama culayska jira ee ugu horeedo amniga iyo baahiyaha kaleoo gobolkan ka jira dad isfahmi kara wada shaqayn kara hore usoo wada shaqeeyey xilligii ay maamulkan hayeen oo ay shaqaynayeenna sida la aaminsan yahay kaalin muuqata iyo shaqo fiican oo aada u weyn ka qabtay waxaan aada u bogaadinayaa oo aan aada iyo aada u soo dhoweynayaa dad isfahamsan oo wada shaqayn kara in gobolkan culaysaadku daaliyeen in loo dhiibo ayagana talada odayaashu ay bixiyeen ee ah culaysaadka taagan oo aadka u baaxadda weyn ayaa looga fadhiyaa inay inay wax ka qabtaan waxaan rajaynayaa inay maaragtaa meesha gobolku hadda uu joogo inay kasii dhaqaajiyaan waxaan rabaa warkiigana uga baxo odayaasha meesha fadhiya dhammaantood iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba maanta culayska jira oo aan wada ognahay iyo marxaladda taagan kulligeen waxaan soo jeedi lahaa in gacanta la isqabsado in wax walbaaba si wada jira looga shaqeeyo sidaas ayaan soo jeedi lahaa
laga bilaabo sheekh yuusuf gudoomiyaha gobolka baraandi ahna duqa magaalada muqdisho iyo ku-xigeenadiisoo la dhammaystiray shalay ilaa xalay iyo guud ahaan xogeyaha guudba dhammaantiin waxaan leenaha mudalyaana soo dhowaada ku soo dhowaada shaqo loo baahan yahay bulshadiinu u baahan tahay xilli weliba aada loo loo culays uu jiro oon isleenahay raggi ka bixi lahaay oo arrintaas looga bogsa lahaay oo ummadda soomaaliyeed iyo khaasatan midda gobolka banaandirba ay uga faa'iidaysa laheyd ayaan maaragtay aan isleeyahay nasiibay u helay gobolku raggaasoo intooda badan aad ogtihiin inay hadda kahor ka soo shaqeeyaan gobolka laguna diirsaday xilliga ay joogeen marka waxaan leenaha mar labaad mudanayaal soo dhowaada gudoomiye ku-xigeenayaal xoghaye kulligiinba soo dhowaada waxaa idiin yaalla runtii arin mug leh shaqo culays badan culaa badana idiin taalla marka waxaan deegta idiin gelinay oon garabka idinka surnay cuduco iyo soo dhoweyn iyo hambalyo iyo shaqo wanaagsan oon maaragtay idinla shaqay doono haddii ilaahay idmo waxaan aaminsannahay baahida maanta la qabo ilaahay baa keenay laakiin shakhsiyaadka maanta la magacaabay cid lagu diirsa lahay oo ka mudan inaysan jirin saasaan aaminsannahay shaqadooda la bartay dadnimadooda la bartay dhib badanoo hadda ka hor ka jiray gobolkanay runtii wax badan ka qabteen marka taariikhdaa idin xustay hadeerna idin xusi doonta marka mudana gudoomiye mudana gudoomiye kuxigaal ku-xigeenna waa idiin soo dhoweyneynaa si hufan farxadii ku dheehan tahay runtii waxaana aaminsannahay dad loo dhiibi lahay maanta oo idinkaga mudano gobolka baraandina ma jiro waad ogtihiin dadkiina diifta haysata mushkiladda ku gadaaman oo ay waayeelka u tahay ama u horeysa nabadgelyo xumadu marka waxaan leenahay adunkoo maaragtay shacabkiinna aad ogtihiin mushkiladda haysata inaad maaragtay muxuu ahay ka qabataan arrin lagu diirsado saasaan idinku soo dhoweyhaynaa waxaan nahay odayaashiinnii odayaashii horeo jiri jiray kuwa hadda jooga intaba waa idinla shaqayhaynaa haddii ilaahay idmo waxaana idin sii doonaa taageero aad ku diirsataan oo shaqadiinna aad ugu adkaataan haddii ilaahay idmo iyo wixii kaloo aad nooga bahataan oo xataa tala ay ku jirto marka waxaan leenahay maanta baahi waxaa la qabaa aan la xisaabi karin kow laba waa ka badan tahay marka waxaana ognahay inaad xog ogaal tihiin ninna aanu dibadda ka imaanin kulligiin safar kuma imaanin gobolkan dadka u dhashay oo ka soo shaqeeyey oo wuxuu soo bartay oo maskaxdeedu fresh tahaa tihiin marka waxaan leenahay xilligii ugu baahi badnaay oo dadka idinkugu baahi badnayn oqoontiinna iyo kartidiinna iyo dadnimadiina maanta la joogaa wadanku wuxuu ku jiraa xaaladu xaalad dagaala maanta lagu jiraa waxaa jirta muxuu ahay diyaargarow tiro badan waxaa laydinka rabaa inaad ka gashaan baaldahaba dadka xamar jooga oo lagu sheego saddexda milyan iyo xoogaa dhacdhaca waxaan aaminsannahay waxa maanta ugu dhibka badanno waxaa weeye waa abniga xumada koow abni xumada labo abni xumada saddex abaaro iyo baahi iyo shaqa la-aan wixii dhib uu jiraba kama maqna maanta dalka soomaaliyeed marka waxaan isleenahay bal inta kale ha joogto si aad ogtihiinba meeshan waa caasimadii haddii caasimadu ay raysato oo ay cudurka ka bogsooto waxay saamayn ku yeeli doontaa dalkoo dhan haddii ay bugtana waxay saamayn ku leedahay sida haddaba aad aragtaan dalkoo dhan marka waxaan rajo ka qabnaa inaad raysi doontiin caasimadda inay idinku bogsaa doonto waxaadna og tihiinoo kale dadku kulligood waa organiysad waa bisil yihiin waxay idinku biiri doonaan muxuu ahay wax badan oo talahood uga faa'iidaysatiin idina dad awooddaas lahoo oqoontaas lahoo kartidaas lahoo way aragnimaas ka dhaxlayaatiin dalkiina xamar weliba magaalada muqdisho caasimadda iyo dadkiinaba inaad la shaqaysaano waa idiin sahlan tahay dadku inay idin aaminaan waa idiin sahlan tahay kalsooni inaad ka haysataanaan aaminsannahay waana og tihiin marka waxaan rabnaa inay maaragtay wax iska bedesho magaaladu dadkeedu inuu wax iska bedelo inaad isdhexgelisaan ood saaxiib ka dhigtaan dowladda iyo shacabka muqdisho markaasaa nabadgelyadu ay maaragtay ka soo rayn kartaa oo meel kastoo balaaya ku jirto laga soo fagi karaa marka saasaan idinka rabnaa wiilashayna soo dhowaada waa mahadsantihiin bahi badan laydiin qabaa dhib badanaa la soo maray hadeerna weli waa gebagebo maahano waa sii muuqataa mushkiladdu waxaan asagana u mahad celihaynaa in badan in badan in badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dadkan waxgaradka ah oo kartida leh u xulay gobolka si maaragta ay ugu adkaadaan shaqada taallo mugale tusayna hindisa sax ah ummadda soomaaliyeed oo cadowa laysaga celiyo marka madaxweyne mar koobaad iyo mar labaad ku mahad celihaynaa waxaadna heli doontaa insha allahu kredit aan kaa dhammaanin cimrigaaga marka xuskaagu adigna waa nugu badnaa doonaa waa soo dhoweyhaynaa dhammaan madaxda dalka guud ahaan midda gobolka banaadir gaar ahaan madaxweynaha ummadda soomaaliyeed aada bilahi towfiiq dhinaca kalena haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhiirigelin ugu tegay ciidamada deegaanka lagu magacaabo geefo oo la wareegay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale ayaa markaasi furmaha hore dagaal ku booqday saraakiisha iyo dadka deegaanka oo markaasi dhiirigelin ugu tegay gudoomiyaha ayaa sheegay in muhiim ay tahay in ciidamada ay si weyn markaasi ay iskaga difaacaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe qeybo badan oo ka mid ah kaga sugana dhinaca kalena haddii anaagan saaxiibyaal guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya aadan madoobe ka yaashir guddoomiye kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe ayaa shir guddoomiye kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka oo lagu qabtay xarunta qoondada iyo qadiida ee vilas hargeysa kulankan guddiga waxaa goobjoog kahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee sacdiye yaasin xaaji samater iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad cabdulaahi cumar abshirow ayaana waxaa looga hadlay qorshaha howl- qorshawareedka guddiga oo ay ugu horeeyaan qaabeynta iyo kala horumarinta hindisarciidyada golaha iyo markaasi ajendayaasha kulanka markuu soo laaday xogeyaha joogtada ee ca- ee golaha shacabka baarlamaanka ayaa faahfaahiyey
maanta oo ay taariikhdu tahay nofembar koob iyo labaatankeedii labada kun iyo laba iyo labaatanka sanadkan dhammaanhaya Een, kulankii tobanaad ee guddigan joogtada ah ayaa maanta qabsoomay ajendaha kulanka ayaa wuxuu ahaa qaabka ugu habboon ee loo kala hormarin karo Een, ajendayaasha muhiimka u ah ee golaha shacabka ee ay xukuumaddu soo gudbisay Een, saad ogtihiinba kalfadhigan labaad ee golahu waa kalfadhiga ugu shaqada badan yahay Een, guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan ayaa wuxuu isugu yeedhay ee kulankan guddiga joogtada waxaana looga arrinsanhayay muhiimadda ay leedahay kalfadhigan labaad gaar ahaana ajendayaasha yaalla ajendayaasha ugu soo horeeya waxaa ka mid ah miisaaniyadda oo waxaad ogtihiin miisaaniyadda mar walba sharciga miisaaniyaddu priority muhiima inuu uleeyahay wadanka oo kan wax lagu maamulayo inuu yahay mar walbana uu golahu ansixiyo Een, xukuumadduna ay soo gudbisay kaasi inuu noqdo ajendaha ugu horeeya ee berineriga la keenayo sidoo kaleeta waxaa ku jiri doona hadduu ilahay yidhaahdo xerosaadka golaha shacabka oo isagana wax laga bedeli doono iyo kolba intii ku xigta ee shuruucii sida ay kusoo kala horeyn doonaan laakiin muhiimadahaas oo dhan waxay dhaqan gelayaan kalfadhigan hadduu ilahay yidhaahdo oo dardar xoogle looga baahan yahay golaha inagoo og xaaladaha waddan ku jiro oo eh, la dagaalanka khawaarijta iyo inay isla socdaan mar walba meelmarinta shucuruucda wadanka Eh, saas ayuuna guddiga joogtadii muhiim ugu ahaa in maanta shirkan u yeesho Een, waxaa kaleeto oo aan ka codsanaynaa xildhibaanada ee qaarka ku maqan dibadda inay yimaadaan eh, oy weliba gudaha soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee fursaddu ay ugu saamaxayso Een, si aynan u dhicin shuruucda la rabo inay meel maraan inuu ku yimaado wax gaabisay saa darteed marka waxaan eh, u jeedinhaynaa si codsi ah inay yimaadaan xildhibaanadii fasaxa ee kasoo laabanhaya wixii ku dhiman wadanka dibaddiisa ama duruufo gaar ah ayna kolkaa la xidhiidhin ee aan haysanin fasaxa inay iyaguna soo galaan Eh, si ambaqaadka geedigan hadda lagu talagalay ee ah meelmarinta shuruucda iyo ka shaqayntuba inay noo suuro galaan Eh, kulankii maantana intaas ayuu guddoomiyuhu eh, kusoo eh, xidhay markii u dambeysay Een, aad iyo aad baadna u mahadsantihiin
guud ahaana saaxiib yaal barnaamijka wareegga caaw halkaasi uu ku gahay barnaamijka kiisaan kulmi doona sidaasi nabadgelyo